Deegaanka Boroberty-da ee dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanada dib u dejinta loogu sameeyay dadkii ay saameysay fatahaadii ka dhacday gobollada Jubbooyinka, kuwaas oo ka faa'iidaystay barnaamijka xalka waara. Dadka ku nool deegaanka Boroberty-da ee waqooyiga Kismaayo ayaa isugu jira kuwa ay markaasi beerahoodii fatahaaddu saameysay, welina aan dib ugu laabanin deegaanadoodii, iyo kuwa markaasi xoolo dhaqatada ahaa oo abaarta ay dhaafisay xoolahooda, haatanna markaasi dib u dejin loogu sameeyay deegaanka Boroberty-da ee waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, kuwaas oo waqtigan dalbanaya in la soo gaarsiiyo gargaar. Ugu horreyn, guddoomiyaha deegaanka Boroberty-da ayaa ka warbixiyay xaaladda dadka deegaanka isagoo codsaday in gargaar la soo gaarsiiyo.
bismillahi raxmaani raxiim waa isaaq cabdulle hilow gudoomiyaha deegaanka buulobartire waxaan rabaa marka inaan si yar kooban warbixin ugu bixiyo deegaanka buulobartire deegaanka buulobartire waa deegaan baaxad weyn oo dadyaalo kala duwan oo soomaaliyado reer jubbaland degan yihiin deegaankan waxaa waaye deegaan horey usii jiray waqhtiyo ilaa toban sano ku dhadhow ama sideed sano meelaha deegaankan marka wuxuu ahaay deegaamada barakacyaasha eryada markay soo degaan deegaanka ugu horreeyay ahaa oo soo dega halkan waxaa kusoo siyaaday guryihii ay dowladda dhistay iyo hay-adaha dhiseen oo maxay ahayd dadka halka waara looga dhisay dadkaa dad badan baa laga soo dejiyay halkaa oo guryaha ka faa'iidaystayo hadda iyagoo buush ku jiro meel bacaada dhooban lasoo dejiyey dadki marka waa ku caafimaad qabaan caafimaad qabkooda nabad waaye nabadna waa ku haystaan oo amnigooda waa boqol kiiba boqol xoogaa waxyaala iska yaryar oo dhiman waa iska jiraan oo sidii haddee cunooyinka iyo caafimaadka iyo waxyaala sida caafimaadkana waa ka jira hadda isbitaal waa leen ku kala weyn waa la dhisaaya xoogaa waxaa jira soonkii bishii soonoo haddee kheyraad sanadan oo xilligeedii baan joognaa dadkaa marka waxay u baahan yihiin gargaar ay u baahan yihiin oo Ugu dambeyn, qaar ka mid ah dadka deegaanka Boroberty-da dib u dejinta loogu sameeyay ayaa ka mahadceliyey dib u dejinta loo sameeyay iyagoona codsaday in maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan la soo gaarsiiyo gargaar.
bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa aadan barre baahale ee, oo ku nool ee, magaalada borobartira Ee, marka waxaad moodaa inay annaga ahaan waa ku fiicanna guryihii jiifkii iyo barwaaqadii waa helnay marka ma- ee, waa ka soo dheeraanay xamaalashadii aan ka soo dheeraanay xagga nolosha aad baan ugu tawannahay in wax weyn oo lagu qabto Ee, xagga biyaha beeraha alxamdulilaahi rabbilcaalamiin nolosha waxaan u malaynaa soonkii hore markaan imaanaynay ee, cawanaado fara badanaa helnay waa ku taagsanay runtii ahaan waa ku taagsanay hadda een, hal maalina wax yar noo soo mareen haddee wixii waa la bixiyey qoladii wadda si fiican ay u bixiyeen laakiin dadkii waa ba- waa badnay waa- waana deeqi waayen aad bay nolosha nooga xun tahay xagga ilaahay noogama xumo Een, intaasaan biyihii iyo xagga nolosha beerihii intaa in si deg deg in wax noolagu qabtaan aad ugu baahannahay